anoo xamar soomaaliya muqdisho jooga maalintii sabtida ahayd ee lasoo dhaafay anoo maqaayad ama baar ku yaala liido ishaha ka cabayo ayaa waxaa ii yimid nin dhalinyaro ah wuu soo ag fariistay wuxuu yiri ayaama ayaan kuradinayay maxamed cali ameer kusoo ma tihid intaan haa dhihin marka hore waa xogaa baan shakiyey haddana waxaan dhahay waa aniga waan dhahay maxamed cali ameer ka ahay markaasuu yiri waxaan rabaa inaan xogaa kula hadlo maku hadli karaa waxaan ku idhi ha soo fariistaan dhahay waa soo fariistay markaas wuxuu yiri waxaa ka imid oo laga soo tarxiilay sacuudiga wuxuu yiri waxaan ka mid ahaa niman mooryaan ahaa markaas kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo labadii soo weeraray guriga aabbaha gurigii markaa soo weerarnay haddana wuxuu yidhi waxaa lii sheegay in gabadhaada ay ku dhimatay weerarkaan soo weerarnay guriga waan kaaga tacsiyana uu yidhi wuxuu yidhi lacag badan baan guriga ka balliqaysanay iyo alaab kale aniga waxaa iga soo aaduu yidhi qaybteedii laba iyo toban milyan oo lacag soomaali ah lacagtaas wuxuu dhahayay waxaan ku aaday sacuudiga sacuudiga markaan bilo joogay waa la qabtuu yidhi ima sheega wax lagu xiray wuxuu yidhi waxaan ku xirnaa meesha sanad aad u badan kadib waxaa maqluu yidhi dadkii mooryaanta ah oo waxa ila sameeyey laba ka mida inay dhinteen midna lalayahay aniga hadda wuxuu yidhi bilo ka hor ayaan xamar kasoo laabtay marka aad iyo aad wuxuu yidhi ayaa arrintaa dhib badan ugu hesay wuxuu inta adag ku imaanu yidhi waxaan u tegay dad badan oo odayaal ah iyo iyo dad shaqayaal ah waadada waxay ugu dheheen oo yidhi ninkii wixii aad ku samaysay reerkii raadiyu yidhi waxaa lii sheegay abahan oo dhintay marka adiga inaad joogtaa lii sheegay waa ku raadinaya hadda alxamdulilah waan ku arkay marka wuxuu yidhi intuu ibsaagay uu yidhi waa ku baryayaa waxaan kaa codsanaa inaad iga cafisid wixii aan aniga qaybteyda ka sameeyey lacagtaas wuxuu yidhi aniga igu soo adina waxaan rabaa in isla markii aan waan shaqo ah helo inaan lacagtaas aan iska bixiyo oo tatariif ku siiyo gartay marka adigu maxaad dareentay nin labaatan iyo laba sano ka hor gabadhaadi dilay oo hadda ku hor fadhiyo kule iyo cafid maxaad dareentay marka walaa marka hore intuu hadlaayey markuu sheekada soo sheegay gabadhii mataqaana iga taxsiyey gabadheedii waa naxay indhahay way guduteen dabca waa gadan kartaa aabbo gabadhiisii yareyd laga dilay intuu hadlaayey waxaan ku laabtay maskaxdeedii kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan labadii oo aan u jeeday anoo gabadheedii yareed meydkeedii karfanti ku duban tahay oo aan god kasii gelinay aan usii jeeday aadaan u camashooday isagiina uu taagnaa intuu hadlayay fariisaan dhahay xoogaa yara aamusnaa xataa xoogaa waa jirinayay markii dambe ma cafisay markii dambe waa cafiyey meeqaa daqiiqa ayay kugu qaadatay inaad cafisid walaa ilaa iyo waxaan dhihi karaa shan daqiiqa yar meelahaas aan u fikirayay oo aan soo xasuusanayay mataqaana guriga waxay ku sameeyeen aabahay oo meesha joogay weliba gabadheeda markay dhimanaysay laba wiil aan dhalay aniga oo iida ka weynaa oo yaraa igana ayaa guda joogay wixii ayaan soo xasuusanayay laakiin alxamdulilah markii dambe waxaan dhahay cafisaa tahay lacagtiina waxaan dhahay lagaama rabo aniga waxaan dhahay waa ku cafiye laakiin adiga ilaahay waaye mataqaana ilaahay bari gabadhaasi markaa meeqa jir ayay ahayd gabadha waxay jirta sanad iyo laba bilood laakiin gabadheedii waxay ahayd gabadha ugu yar markaas laba wiilaa ka weynaa dabcan waxa waaye waa ilmaheyga waa jeclaha kulligood iyadana maadaama u yareedna aad baan isku dhaween gabadh keliya ahayd garan karta aabayaasha iyo gabdhahana aad bay isku dhow yahay labaatan iyo laba sano kadib ninkii ku yidhi gabadhaadii ayaan dilay kadibna aad cafiday go-aankaasi markaad dib u gocatid ma ku khaldanayd mise waa ku saxsanayd wallahi waxaan aaminsanahay inaan ku saxsanaa wixii dhici lahaa way dhaceen gabadheedii ilaa ha unaxariis cid iisoo celin karta ma laha asagana hadda waxaan aaminsanaha in uu dhibanaa weli uu dhiban yahay marka aniga waxaan aaminsanaha inaan waddada fiicneed aan maray wixii sax lahaan sameeyey arrintii markaad qoyskaaga ama ehladaada ama hooyadii gabadhii aad u bandhigtood u sheegtay sidee baa lagu arkay wallahi way soo dhaweeyeen mataqaana hadda cid iga hortimid ama wixii aan sameeyey oo ka hortimid weliba ma arkin okay ma dhihi karnaa dhacdadaasi waxay ahayd tii kuwa adkayday kusoo marta tan waxaa iiga adkada aan dhihi karaa gabadheedii markii aan duugayey laakiin hadda tanna waxay ka mid tahay waxyaabahii ugu adkaa oo aan la kulmo laakiin alxamdulillah waxaan dareemayaa mataqaana relief ama mataqaana inaan hadeertaan ninkaas cafiska aan cafiyey isagana mataqaana ilahay baa u baryaa inuu inuu cafiyo soomaaliya dhib badan ayaa ka dhacay dadku way islaayeen hanti baa la kala dhacay waxaa jira dad badan oo isgaranayo wax kala sameeyey laakiin laga yaabo inaysan geesinimada weli helin oo iska hor imaadanayo rawaal iyo cafi maxaad kula talin lahayd marka wallahi waxaan kula talin lahaa in lays cafiyo in heshiisiin in la sameeyo si mataqaana oo sareexad leh laysku cafiyo kadibna loo socdo